maamulka iskuulka mustaqbal oo ka mid a iskuullada waxbarasho ee ku yaala magaalada taniks maayo ayaa baaritaano caafimaad u sameeyey ardayda dhigatay iskuulka si loo xaqiijiyo badqabka ka hor bilaabashada sana dugsiyeedka cusub ee labada kun afar iyo labaatan labada kun shan iyo labaatan dhakhaatiir ka socotay cisbitalka shaafici ee magaalada kismaayo gaar ahaan dhakhtarka carruurta aadan fariid iyo caawiyihiisa ayaa howshan si rasmi ah uga sameeyey xarunta iskuulka mustaqbal ee magaalada kismaayo waxaana digtoorka uu ka warbixiyey howlaha halkaas ay ka qabteen iyo baaritaanada ay u sameeyeen ardayda waxaan maanta u soconnaa inaan jagab ku sameyno guud maadaama waxa weye sana dugsiyeedkii la furayo inaan ardaydaas caafimaadkooda inaan soo jekino oo aan baaritaan guud u soo sameyno sidaa ogtihiinba arday caafimaad qabta unbaa wax baran karta ardaygu waa inuu jismiyan iyo waxa weye maskixiyanba uu waxa weye caafimaad u qabo marka mar kastoo la furayo iskuullada waa muhim weeye in jakin guud waxa weye maxay oo caafimaadka la xiriira haddee tahay nutritionka ama nafaqada haddee tahay waxa weye maskixiyan haddee tahay xagga indhaha iyo waxaasoo dhan waa muhim weeye ilmo caafimaad qaba ayaa waxa weye wax baran karaa ilmo aan caafimaad qabin waxa weye waxbarashada way ku adkaanaysaa halowdiina waxbarashada wax laga yaabaa in waxa weye sidaas uga haro marka maanta waxaan u soconnaa iskuulka mustaqbal inaan jag ab guud waxa weye maxay aan usoo sameyno insha allahu tacaala dhanka kale ustaad liibaan garaad oo ah maamulaha iskuulka mustaqbal ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in baaritaanadan maanta lagu sameeyey ardayda ay xigi doonaan dhakhaatiirta indhaha kuwaas oo iyaguna hubin doono aragga carruurta ka hor bilaabashada dhammaystiran ee sana dugsiyeedka cusub ee labada kun afar iyo labaatan labada kun shan iyo labaatan iskoolka mustaqbal wuxuu u aasaasan yahay mar walba ahmiyadiisa koowaad inuu siiyo ardaydiisa sidaad og tahay ilmihii waxay kasoo laabteen fasaxi maadaama ilmihii fasaxi kasoo laabteen gaab yaraa ku jiray oo ay maqnaayeen si loo hubiyo badqabka carruurta ka hor intaysan bilaaban sanad daraaseedka cusub waxaan go'aansanay inaan ilmaha u marino ayna marino health check up guud baaritaan caafimaad guud dhakhaatiirta casriga ee isbitaalka shaafici aan oo imaadeen doctor fariid oo waa taqaana ilaa sagaal sano dalka China kusoo baranaya arrimaha caafimaadka waxaa la baaraya caafimaadka guud oo ilmaha dhakhtarka qaar waa arkaysa ilmaha heer ilbaxnimo ay gaareen inta soo baxaan dhakhtarka si gaar ula kulmaayeen ee baahiyooda u sheeganayeen dhammaan adeegga lacag la'aan lagu qabtee baaritaamo guud arday loo diraa jirto oo lacag la'aan loo qabanaya iyagana oo dhakhtarka aadayaan oo dhakhtarka labirkiisa siiyey waalidkoodana ula hadleen arrinta marka waxaa ka mid tahay inaan priority siinayno safety of the student iyo their protection si kastaba ha ahaatee arrinta baaritaanada caafimaad ee ardayda lagu sameynayo waxay noqonaysaa middii ugu horreysay arday iskuul kismaayo ku yaalla looga sameeyo